jahil yahay oo aanu garsoorka uu ku fiican yahay cadliu ku samaynayo o aanu jaa'ir ahayn oo meel maarata ama faasiq fisqigaas waa inuu markaa isaga iilanaya dad ama laalush qaato u yahay ama maarata tacasub iyo qabaliguu markaa kaxaysanaya hadduu doono dad kale xigsanayo kaasi markaa wilaayatu qadaa loo dhiibi maayo mana u subado oo ilahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacammidan fajazaau milu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum oo qofkii saydka dilay isagoo muxrim ah oo xaaji ama muctamir ah wuxuu dilay waxaa loo saarayaa oo waxa xoolaha uga dhigmaya ama geel ama ari ama lo wax u dhigmo oo ugaadha uu dilay waxa u dhiganto dadka soo saaraya waxa weeyaan waa dad muxakam ah yaxkumu bihi dawaa cadlin laba caadilin ayaa xukumaya oo haddii qadiyadda noocaasee farciga ah laila waxaa loo saarayaa laba maaragtay cadaalad u saaxiib ah qadihii caamkaana waa min baabi awlaa in dad caadina loo saarayo cilmi baa la shardinayaadoo cilmigaas ma inuu mujtahid yahaybaa mise waa inuu cilmi un ku filan oo wax ku kala xukumi kara yahay aymo badani waxay leeyihin sida manhaajku aad u keeno maslada tansiif aanu faahfaahiyey waxaa weeyaan axkaamta shareecada waa inuu yaqaana waa nin mujtahida waa inuu yahay waan muqallid ahayn oo mujtahidkaasi waa saddex nooc buu qaybsaya mujtahidku mujtahid mutlaq iyo mujtahid madhab iyo mujtahid fatwa bay yidhaahdaan yani waa inuu intaa mid ka mid yahy oo nin mujtahid oo weliba ka usi fiican inuu yahay ninta isagu ijtihaadkiisu madax bannaan yahay idina madhabta nafteedu ka ijtihaadaa waana wa madhab buu ku socda lakiin waa taasuu ku ijtihaadaya inna waa mujtahid fatwa oo fatwadaas ku bixinaya masaladu baarhaya oo markaa waxa weeyaan u fatwoonaya marka waxay leeyihiin taas macnaheedu waxa weye ninkii dee inuu aqoon weyn leeyahay oo aayaatu laxkaam waa inuu si fiican u yaqaanaa axaadiis axkaamta kutib waa inuu yaqaanaa baabka usuul fiqiga waxa la yidhaahdo oo adilada miisaanka u ah maxaa naasikha maxaa mansuukha maxaa caam ah maxaa khaas ah maxaa mujmala maxaa mubayana maxaa kana inuu si fiican u kala yaqaan waxaasoo dhan baa la doonaya markaasuu wax kala saari karaa luqadii waa inuu yaqaanaa arrimahaasoo dhan wixii la odhan jiray madaahib asaxaaba waa inuu yaqaanaa ijmaaca maxaa lagu ijmaacsiiyey waa inuu yaqaanaa oo ilaa waxaa dhici karta ijmaac dhacay waa inuu xaggaa u buskuxiyaa dhici karta wuxuu doona iska sheego marka waxay leeyihiin laakiin sida raajix waxaa weeyaan in la yidhaahdo qofkii waa inuu aqoon u leeyahay haddii kaa la helo waa khayr isagoo joogo way dhici kartaa in qaadi u noqon karo nin isagu dee isku filan nawcun maa hadduu doono muqallidba ha ahaadee laakiin masaladii ku filan inuu ahaado ayaa la doonaya oo ibnu taymiya fataawadiisa wuxuu ku leeyahay wa hadihi shuruud tuctabaru xasbu اlimkaan wa tajibu wilaayat اlamhal faalamhal shuruuddaasi waxay uun had iyo goor maaragtay muctabar noqonaysaa marba wixii suuragal ah marba wixii suuragal ah oo haddii mujtahid meesha laga laayahay ninkii markaa uun meesha ugu aqoon roon ayaa xilkii ile wilaayadii sharciga in la fuliyaa la doonaya ayaa loo dhiibay alamhal faalamhal weeyaano sida loo kala aqoon badan yahay oo shareecada loo kala yaqaan baa xilka markaa wilaayada qadaha markaa loo qabanaya waayo waxaa la shardinayaa meeshii in xawaastiisi ay fayowdahay oo qof wax maqlaya dacwadii baa la dhegaysanayaa qof wax arkaya oo wixii markaa arkaya oo dadkii uu xukumayey qof hadlaya oo fatwadii dhiibaya oo xukunkii dhiibaya ama hadal doodii qaybinaya waa inuu yahay oo idaa taqaadaa ilayka rajulaani falaa taqdii lilawal xataa tasmaca kalaama alaakhar haddii laba ay ku yimaadaan waxaa weeyaan xukuma inaad kaga dhegaysato qofku inu wax dhegaysan karaa wax maqli karaa waayo wayundabu an yakuuna shadiidan wayundabu waxaa la sunneeyey an yakuuna inuu yahay ninkii qaadiga ahaa shadiidan nin qawi ah bilaa cunfin cunfi iyo dhibaatayn la'aan layinan nin debicsan waa inuu yahay oo sahal ah bilaa dacfin tamardarro yani la'aanteed oo waa wasad oo yani waxaa la rabaa ninkaas inaanu noqon qof daciifana aanu ahaanin qof caniifo ummaddii dee dhibayana aanu ahaanin dhexdhexaad waynu ahaadaa oo waxaa la doonayaa shadiidkaasi dee qof wixii fulin kara ama majliskii qaduu majlis haybadle waynu ahaada markaa mid kastaaba maarata waxay doonta aan iska hadlin suu doona aanu samaynin waa inuu layin yahay oo meel aan cidibo wax sheeg karayn armaa wuu kugu soo haadaa waan goobtii dee laga haybayo laga baqo oo aan qofkii dacwadiisa doodiisa ka hadli karayn waa inaanu ahayne layin u yaho markaa dee akhlaaq wanaagsan oo dhegaysanaya oo samti isticmaalaya oo maxaanku dhahay laakiin dee deganaanshaha iyo waxaa la yidhahda maxaanku dhahay jilicsanaanta iyo dibacsanaantaasi dacfi maaha ee waxa weeye wakhtigeed meesheedii bay taallaa waxbuu dhegaysanaya waxbuu eegayaa laakiin marka indhaha lasoo taagtaago maxkamaddii la arka in markaa lagu soo socdo gacan adag buu ku qabanaya birleh si adag buu markaa dee tallaabo u qaadaya saas laga doonaya qaadiga waaya wuxuu leeyahay wain ixtaaja an yastakhlifa wain ixtaaja hadduu u baahnaado qaadigii an yastakhlifa inuu cid kale khaliifto oo yani cid kale hawlu diro fii acmaalihi ay fii bacdi acmaalihi inuu cid naaib ka samaysto likaratiha badnaanshaha hawshu ay ku badan tahay daraaddeed istakhlafa wuu khaliif yeeshaa man axadka yasluxu suubara hawlibaa badan oo cid buu markaa xilu diraya o dee qadiyaoo kala fara badan marka way iska bannaan tahay markaa caynkaas oo kalea inuu cid hawshii u diro waxa weeyaan shay bannaan weeye wain lam yaxtaj haddaan u baahanna falaa ay falaa yastakhlif cid naa'ib ka dhigan maayo oo hawlihii isagu lahaa cid kale u diri maayo ilaa an yu'dana low in loo fasaxa mooyaane oo dee wilaayadii dowladdii baa isku xidhan oo qadihii wilaayadii caamkayd bay soo hosgelaysaa imaamkii markaa inuu fasaxo yidhahdo bal hawluhu waa ku saaya saa yeel mooyaane mar hadduu hawshii isagu hayo kuna filan yahay cid kale inuu meesha dirsaa maa ilaa idan la'an wain ixtaaja hadduu u baahnaado ilaa kaatibin kaatib iyo qoraa hadduu u baahdo falyakun ha ahaado musliman qof muslima ha ahaado cadlan caadil ha ahaado caaqilan caaqil ha ahaado faqiihan faqiih ha ahaado oo waxa weeyaan ninkii kaatibka ahaa ee qoraaga ahaa ee maxkamadda meeshii wii maxdarkii wixii maaragtay goobta lagaga hadlaya dacaawidii la qaadaya iyo arshiifka waxay dhahda iyo filasha la geliyey iyo dacwaddii oo la diyaariyey iyo waxa marka la yimaado la qoraya iyo waa kaatib mar kastaba maxkamaddu u baahantahy marka kaatibkaasi muslim weyn iyo nin gaalo oo dimiyiintii islaam ku hoos noolayd iyo halkaa lama gelin karo waa inuu caadil yahay oo waxa weeye haddaanu caadilahayn dee waraaqiya wixii dadku ku hadlayeen iyo ila isagaa loo tala saartay inuu qoree waxaa laga yaaba wax badan inuu markaa gacan bidixeeyo caaqil waa inuu yahay faqiih waa inuu yahay oo masaa'ilkii wax ka garanayo walaa yatakhidu xaajiban walaa yatakhidu ma yeesho qaadigu xaajiban mid xaajib oo ilaaliya oo albaabka hortaagan ma samaysto waxa weeyaan nin markaa dee dadka raba oo yidhahda maaragtay waa in maxkamaddu qaadu qaadigu isaga furaya albaabkiisu ballaqan yahay oo cid dadka u diidaysa aanay jirin inuun duruufi timaado oo dani timaado mooyaane fain ixtaaja haddii u baahdo oo zaxme iyo cidhiidhiga iyo hawshoo tartiibin iyo kala horumarin u baahan oo haddii kale markeli dee maarata qolkii lasoo buuxinayo markaa caynkaa tahay falyakuna ha ahaado qofkaa xaajibka ahi ee waardiyaha ee santariga hortaagani caaqilan qof caaqila ha ahaado amiinan qof ammaanele ha ahaado baciidan yacni mid ka fog ha ahaado min aamac hunguri mid ka fog ha ahaado oo dee jawr iyo khiyaane wax badan aan keenaynin oo caadil ah meesha ninka la dhigay albaabkaa taagani waxbuu intaa kala diraya dad baa soo horgelaya qaar baa hor imanaya qaar baa mar damba imanaya marka waxaa laga rabaa horta ninku inuu yahay nin caaqila inuu yahay oo daa caqli ah caqli u saaxiiba oo maarata wax fahmi kara inuu yahay waa inuu yahay maxaanku dhahdaa nin amiin ah oo haddaan ammaana jirin waxoogaa marba dee shilmo intuu ka qaato ayaa kuu raba bal waxoogaa intuu laabaa kuu doono gudbinaya ragna iska tuban yihin meesha ku jabayaan marka waxa weeyaan dee khiyaamo iyo laalusha balu qaadanaya kaa quliisu albaabka taagana xaajibku aamin weynuyo laga shaka aan maarata wax damac iyo hunguri iyo maarata looga baqan iyo khaamo wayaanu ahayn walaa yaxkumu walaa yuwalli walaa yaxkumu maxkuma qaadiyi walaa yuwallii yacni walaayo axad uma magacaabo oo weli kama yeesho walaa yasmacu albayinata bayinada iyo markhaatiga iyo dacaawida ma dhegaysto fii hayri camali camalkiisma aan ahayn yani taa wuxuu uga jeedaa waxa weeyaan ninkan qaadiga ahi meel buu ku magacaaban yahay oo magaalada qaadigii joogay waxa weeye dee isagii ma xukumo cidna ma magacaabo aan meesh meeshiisi meel aan ahayn magaalo kale hadduu yimaada iyo safar ku yimaada iyo inuu hawshii qaadibaanu hawshaas isaga soo fadhiisto oo dadaw ii kaala yidhaahda sax ma aha wixii un dee baab muxakam iyo wax noocaasa waa gaarkeeda laakiin mar hadduu meel qaadi ka ahaa waxa weeyaan ma xukumo wilaayana ma magacaabo meel aan meeshiisii ahayn dacwad iyo kama qaado walaa yaqbalu ma aqbalo qaadigii hadiyatan hadiyad ma aqbalo ilaa miman axad mooyaane kaana ahaa yuhaadii mid soo hadiyeeya qabla alwilaayati jagadan intaan loo magacaabin ka hor walam takun lahu aan u sugnaanna khusuumatun waxdoodiina aanay hadda u sugnayn walam tasid walxaal lam tasid aanay ziyaadin hadiyatuhu hadiyadiisu aanay ka ziyaadin oo ka karorsanayn bacda atawliyati markii xilka loo dhiibay kadib inaanay ziyaadin oo macnaha wuxuu markii hore siin jiray wax ka badan hadda aanu keenin intii jagada la saaray waxaa weeye arrintan qaadigu ummaddii buu udhexeeyaa mar hadduu ummaddii udhexeeyo oo xukunkii uu hayo waxaa la doonaya wax kasta oo tuhmo keeni kara oo cadaaladdiisa inay dhaawacanto oo ummaddii markaa dhowtay ka soo horjeesato oo waa nin laaluush qaata waa nin dadka kale dhawaysta waxaa la rabaa in aad loo ilaaliyo marka cid wax u keenkeenaysa lama ogola hadiyad wax lee qaadan maayo oo waa mamnuuc hadiyadda oo rashaawi iyo baabkeed bay gelaysa hadiyaddu mar haddii uu dadka xukumayo waayo magaaladii mar hadduu joogo umaddii kala xukumaya waxay noqonaysaa in ninkii waxaa weeye afar cune xishoobay soomaalidu tidhaahdaa waxaa weeyaan waxay kaloo yidhahaan julbat alquluub ilaa man axsana ilayha haddee goor laabtu ciddii uun u yaroon ciddii wanaajisay unba isaga yarataa ninka marba kuu soo hosta u gelinaya marka maxkamadda kiiskiisa uu soo galo iyo kii kale marna si kastaba ha ahaatee si ugu cadaalad sameeya waa adkaanaysaa saa darteed haddiyad aqbali maayo waxaa laga soo reebay nin isagu markii horeba ay asxaab ahaayeen ama qaraabo oo marka dee isu hadiyeyn jireen oo hadiyada isagoon meesha jagadan ba hayn wax isu keeni jireen taana shuruud baa lagu xidhay oo waxay tahay shuruuddaasi horta markan uu soo hadiyeynayo wax khusuumiya doodii kiis waa inaanu maxkamadda uga furrayn waa qodob waxaa kaloo labeeya hadiyaddii waxay siin jireen haddii waxoogaa maaragtay ay cumaamad iyo waxoogaa isu hadiyeyn jireen maanta haddii maaragtay dolar iyo xisaab ay noqoto xoog loola dhiibayo meesha waxbaa soo kordhay jagadi intuu yimi kadib haddii lacag badan la bixinaya iyo waxyaaba aan dalaysla ogeyn hawsha markaa caadiga taa lama ogola taa lama ogola haddana iyadoo caynkaasa inuu ka taga ayaa afdala ninkaa qudhiisa uu ay wax kala qaadan jireen inuu joojiya ayaa afdala buu leeyay wamaca haada yacni taa maceeda oo shuruuddaas ay ku bannaanatay hadiyad iyadoo lala qabo falafdalu sida fadliga badani an laa yaqbalaha inuun aqbalinba weeye xataa kuwii hore ay wax kala qaadan jireen inuu idhahdo hawshay waa si kale bal waxaad yeeshaa inoo inaga laaba arrintii wxaynu kala qaadqaadan jireen inoo jooji walaa yaxkumu ma xukuma liwaladihi waladkiisa waxuma xukumo walaa liwaalidihi waalidkiisana uma xukumo walaa liraqiiqi addoonkiisana uma xukumo oo halkaa waxaa gelaysa bay leeyihiin dee in waxoogaa maaragtay ay noqoto inuu yacni tuumaa soo geli karta meeshii ee intuu qaadi kale wax isaga yar leexin karo halkaa isaga leexiya buu leeyahay laakiin hadduu qaadigiyo caamka ay yahaadoo dee dacwaddii saa u qaado cid kale inaanay jirin waxay la tahy wax maanix ma jiro walaa yaqdii wa huwa qadbaan walaa yaqdii ma xukuma ninkii qaadiga ahaa wa huwa walxaal huwa isaguna qadbaan uu cadhaysan yahay isagoo cadhaysan wax ma xukumo walaa jaa'icun walaa yaqdii ma xukuma jaa'icun walxaal huwa isaguna jaa'icun uu yahay mid gaajaysan gaaja juux mufrada bay yidhaahdaan walaa cadshaanun isagoo haraadana wax ma xukumo walaa mahmuumun isagoo murugaysan wax ma xukumo walaa farxaanun isagoo faraxsan faraxii ka batay waxaa weeye wax ma xukumo walaa mariidun walaa yaqdii ma xukumo wahuwa alxaal huwa mariidun u yahay mid xanuunsanaya oo tacbaana ma xukumo walaa nacsaanun isagoo lulaysan wax ma xukumo walaa xaaqinun isagoo lahayo waxoogaa kaadi iyo neefiyo wax ku dheggan yihiin ma xukumo walaa dajraanun isagoo daalan wax ma xukumo walaa fii xarin muscijin walaa yaqdii ma xukumo fii xarin fii xaali xarin yacni kulka xaaladdeeda ma xukumo kulkaasoo muscijin wax argagixinaya oo markaa kalsoonidii iyo deganaanshihi qofka ka luminaya walaa bardin walaa yaqdii ma xukumo fii xaali bardin qawga daran bardigaasoo muulim uu xanuujinaya oo dhaxantii jidhkiisa uu jaraynayo waxaa weeye wax ma xukumo fain facala hadduu sameeyo xukunkii arrimaha markuu ay hayaan nafada xukmu xukunkiisu waa fulaya halkan wuxuu ka hadlaya waxyaabaha maaragtay looga baahan yahay inuu aanu xilliyada qaarkood iska ilaa inuu xukumo oo xadiidkii waa kii ha laa yaqdi alqaadi bayna itnayn wahuwa qadbaan ninka qaadigii laba yaanu kala xukumay isagoo cadhaysan waxaanoo kalena way heleeshiinayaan way heleeshiinayaanoo xikmadda ku jirtaana waxaa weeyaan tashwiishu lfikr waalkhaatir ninkaan mar haddii xaaladaani ku taagan yihiin ma degana ma degan oo markaa kama bogan karo dhegaysigii dacwadaha iyo wixii maarata waxaa laga yaabaa dee ninka dhegaystaha la rabaa dacwaddii dhegaysato kan jawaabkiisa dhegaysato adoo markaa degan markaa ninkan ama maaragtay gaajo u liito tacbaansan ama aad u harraadano ooman ama haddiiba ku runaya dee kaadiyo wuxuun ku dhegan yihiin waxoogaa waxaad mooddaa markaa inaanu sibuu kaytoon sibuu taagan yahay oo nin maxaan ku dhahdaa hawsha ka bogan kara ma aha saa darteed ba arrimahaas oo dhan waxaa la doonayaa inaanu xukumin haddayse dhacdo inuu xukumay waxaa weeye xukunkiisa waa fulaya walaa yjlisu fi masjidi walaa yjlisu ma fadhiisto fi lmasjidi masjidka ma fadhiisto lilxukm liajli xukm uma fadhiisto fain itafaqa hadduu waafaqo juluusu fadhigiisu fiih ay fi lmasjid uu markaa masaajidkii dee u yimaado oo waxadara khasmaani laba doodayaana ay yimaadaan xakama baynahu oo kala xukuma oo isagoo iska ictikaafsanoo maxoogaa salaad iska tukanayo iska yar fadhiya haddii laga kor yimaado oo bal noo eeg arrintaa waa kala tuuraya ila xilkiisii weeyaane wayajlisu wuu fadhiistaa qaadigii bisakiinatin xasilooni ayuu u fadhiistaa iyo waqaarin yani deganaansho ayuu u fadhiistaa oo markaa wax kala xukumayo waxaa la rabaa fadhi markaa deganaansho iyo miisaan ku salaysan inuu u fadhiisto oo aanu markaa fudayd iyo aanay ka muuqan baa la doonaya wayuxduru الshuhuuda wاlfuqahaaءa wayushaawiruhum fii ma yushkil halkan waxoogaa ishkaal baa ku jira waxaan is leeyahay lafdigaa shuhuud meesha munaasib kuma aha waa eray maxaan ku dhahdaa ama dee qalad dhacayba kolley waxaad mooddaa inaanu meesha soo geli karin oo in la yidhaahdo uun fuqahada in markaa shuhuudda laga saaro le wayuxduruhu wuxuu keensanayaa alfuqahaa nimanka fuqahada uu keensanayaa oo wayushaawiruhum uu la tashanayaa fii maa yushkilu wixii ishkaal ka gala buu kala tashanaya sababtoo haddee meeshii shuhuud markhaatiyaal intuu keeno iyo fuqaho markhaatiyaal miyaa lala tashadaa markhaatiyaal buu keenaya dalka wuxuu socdaa wayuxduru shuhuuda shuhuuddii buu soo xaadirinay iyo walfuqahaa nimanka fuqahada wayushaawiruhum ula tashanaya oo markhaatiyaalow maxaad maaragtay kala talinaysaan cibaaradii markaan dib u eegay kitaabkii manhaajka doktuuna fiqu way sishabahayaane kumay oolle wuxuu leeyahay wayundabu an yushaawira alfuqahaa waa cibaaradii manhaajku ay ahayd waxaa la sunneeyey fuqahada inuu la tashado marka eraygaa shuhuud waxaad moodaa meesha inaanay munaasib ku ahayn waana ninkan qaadiga ahi inuu had iyo goor masaa'ilka kala tashado ragga maaragtay ahlucilmiga oo qudaada ah ama fuqahada ah masaa'ilkii maaragtay ay la egeegaan waa shay muhim ah oo wixii ishkaal ka galo oo markaa uu ishtibaah ka galo kala saari kari waaya maxay idinla tahay oo majliska uu kulmiyo waa shay muhim ah wain lam yatadix haddaan u caddaanin ninkii xaakimka ahaa qaadigii akharahu dib buu isaga dhigaa walam yuqallid ma qallito hayrahu hayrkii fi lxukmi xukun kuma qallito waa ninkii dee mujtahidka ahaadoo ninkii ishubay mar hadduu qadiyadii isaguba kala tuurayo waxba markaa haddii hore ugu caddaan weyday dib isaga riixi karaa baadhisteeda intuu ku jiro waxba dadejin maayo laakiin haddii maalanba uu awal badiga ahaa yani nin maarata iska muqallida oo tash iyo meelihii baarbaadhiisna waxoogaa iska ahayd wax maanica male markaa inuu meel kale xukun hore loo riday iyo wax maarata saasoo kale inuu cid kale ku daydo maanic ma laha wayabda'u bilkhusuumi bilawali falawali wayabda'u wuu bilaabaa bilkhusuumi yani kuwa doodaya oo marka dacaawida ay wataan bilawali falawali say u kala horreeyaan alawal falawal baa loogu bilaabaa fii khusuumatin doodii faqad oo keliya macnaha wuxuu ujeedaa dadkan imanaya ile dad badan baa soo galay meesha oo dooday wataan see loo kala hormarinay markuu soo fadhiisto oo marka horeba dee waxaa rabaa nidaamkan idaaradda ee qaduhu inuu tartiibsan yahay oo meeshii sekretari sii jooga oo faylasha qabta oo say dadku usoo kala horreeyeen faylka raqamka koowaad ka labaad ka saasoo kale ku wada baa meeshii munaasib ah markaa saasaa loo kala hormarinayaao alawal falawal axaqiyada wacaala ninkii soo horreeyey baa doodiis la furaya fain istawow hadday sinaadaan oo imaatinka ay maxkamadda yimaadaan ay ku sinaadaanna aqrac waa qori tuuraa yani masaa'il kasta hawsha loo adkaynay bal u fiirso meeshii laysugu himiyaa loo hor bilaabaya waa loo qori tuuraya mar baan wadanima haddii layidhi maynata qoladan soo daaye markiiba qoladaa kale waxay talo qoladan lagu dhaafshin talo maxay ahaayeen innaguna Soomaaliya haddaynu nahay meelo badan bay markiiba dhabarka u saaraynaa arrintu marka waxay noqonaysaa halisteeda ay leedahay halka waxa weeye in tartiibta nidaamka dacwadda loo qaadayo in saa la yeelo wayusawi wuu simayaa baynahumaa dhexdooda fi lmajlis nimankii doodayey ee ishayey waxyaabaha laga raba inuu sameeyo buu ka hadlayaado wayusawi wuu simayaa baynahum dhexdooda fi lmajlisi majliska iyo fadhiga ayuu ku simayaa oo maaha midna kursi inuu ku fadhiisiiyo midna gambar u dhigo aduu kursigan ku fadhiiso aduguna gambarka ku fadhiiso majliskaasi ma sina waa nin baa la sarraysiyey nina waa la hoos mariyey adugu halkan darinta ku fadhiiso aduguna halkan gambarka ku fadhiiso socon mayso majliskuu simaya laba meeloodoo siman bay ku fadhiisanayaan waliqbaali qaabilitaanka iyo hayri daalika wixii kula midaba oo markuu qaabilayo midna inuu markaa wejigiisa siiyo si fiican u jeesto bal hebel ou magaciisa ugu yeedho midna ya warkaagani maxaad hadda ku hadlaysay bal haddal hadal oge sax maaha ee waxaa rabaa iqbaalida waa ku jeesanayo ee ku wajahayo iyo maxaan ku dhahay labadaba waa inuu simaa hadduu kan magaciisa ugu yeedho kan magaciisa waa inuu yeedhaa haddii kale mudducigii muxuu yidhi muddaca calayh erayo noocaas waa inuu isticmaalaa ee aanu odhanin hebelo maxaad bal warran miday hore isfiqiineen kan kale waa min laha markiiba wuxuu leeyahay wallahi ninkii ninka magacaawiya adigu meesha xukuma yaalin marka hore waa kiiska marka hore farta farta ku gudaya kiiska ninkii la magacaawiyo waxba ka garan maayo moorajabisa waa Soomaali waa naynagu kiiska marka ka baxayo hawshii waxba socdo garan mayno buu oranaya marka waxaa la rabaa ninkan qaadiga ahi inuu majliska iyo qaabilitaanka iyo oraahaha wanaxwi daalika wax badan baa soo gelaya inuu ku simaa la doonaya ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane axaduhumaa midkood kaafiran gaal inuu yahay fayuqadimu lmuslima muslimka ayuu horaynaya caleyhi cala alkaafir ka hormarinaya fi lmajlis xagga majliska gaal iyo muslim marna ma sinna majliska lagu siin maayo war gaal halkan fadhiiso darintan ku fadhiiso war muslim kursigan ku fadhiiso saasaa la odhanaya oo taa qudheeda macnaheedu maa in la dulminaye waxaa la rabaa isaga qudhiisu inuu cadliga inuu ku hooseeyo sharciga ilaahay inuu gaalnimadan uu aaminsan yahay iyo kufriga inuu ku hooseeyo inuu dareemo oo talow xaggee lagaa haystaa dee ilaahay diintu soo dejiyay baadan ku soconaya ilaahay adduunkan diintu ka rabay baa diiday hoosaa lagu dhigaya ee maaha in la odhanayo cadli daraa jirta walaa yucani oo xukunkii iyo qadihii waxa weeye laga leexleexan maayo waxba loo qolo maaragtay la tuuri maayo laakiin meeshuu ku liidan yaha la tusaalaynaya walaa yucannifu adkayn maayo axadahumaa midkood oo labadii dooday mid markaa hadal adag u soo jeedin maayo walaa yulaqinuhu u laqimi maayo mee macaynkaasay ahayd mee saa hadal la talqiina oo doodii inuu mid iyo xujadii u laqimo oo inuu markaa dee wixii ka dhiman u meel toostoosiyo arrintaas sax maaha logama baana waa inaanu cidna waxu laqimin oo afka u gelgelin oo horboodin qaadigu walow wuxuu leeyahay qaadigii an yashfaca inuu shafeeco oo labadii maxaanku dhahay khasmigays hayey inuu erge u kala qaado ayaa uu leeyahay wa yu'addiya inuu ka gudo can axadihimaa midkood maa lazima wixii ku laazima ee gashigii lagu yeeshay inuu ka bixiyana waa leeyahay taa macnaheedu waxa weeye qaadigu dee wuxuu ka shaqaynaya ummadda inuu hagaajiyo oo qadahani waxa weeyaan ummadda dee in la kala guro oo ummaddii heshiis ay qaato waa muhim marka hore wuu leeyahay inuu usoo bandhigo heshiis dhexdooda ah waa leeyahay qaduhu markuu dhaco ee xukunkuu u dhacona inuu shafaaco qaadana waa leeyahay xukunka marka uu rido oo masaladu ay dhammaato uu yidhaahdo war hebelow waxaan kaaga shafaacayaa ninka xogaaga aad maaragtay xukunne aad ku leedahay ka daabaan ku odhan laasa eesaa oo markaa uu ka shafeeco maaragtay xukunkii sharcigaa uu riday inuu halkaa ka musaalaxeeyada qudheedu way bannaantahy inuu isaga qudhiisu yaala anaa bixinayo ka bixiyana waa bannaantahy wayanduru wuu eegaa qaadigii awala shay shayga u horey filmaxbuusiina kuwa xidhan oo kiisaskii qaarna dad baa u xidhan qaarna dad baa u tuban kuwa jeelasha ku jira ee maxbuusiinta abaarintooda faylkooda eegaya uma dabeetana fi laytaami fii shani laytaam agoomaha iyo arrimahoodu eegaya uma fi luqdati waxyaabihii luqadada ahaa ee maalkii la helaya waxaasu eegaya wabilahi taala faslun ida daca alkhasmu dacwaa hayra saxiixatin lam yasmachhaa qadihii baabkiisi u kitaabkiisuu ka hadlayaa markaa fasalkana waa sifatu alqadaa kayfiyadda qofkii qaadiga wax xukumayo oo dhegaysiga dadka ishaya dacwadda si u dhegaysanaya iyo qaabka loo daadahaynayo loo wadayo dacwaddii ayuu ka hadlayaa wuxuu leeyahy idaa wakhtiga iddacaa uu sheegto alkhasmu ninkii doodayey hadduu sheegto oo cid kale ku sheegto dacwaa hayra saxiixatin dacwo aan saxiixo ahayn oo shuruuddeedii lahayn wadanin lam yasmachaa maqli maayo qaadigu dacwadda oo dhegaysan maayo waxaa jirta dacwaddu addacwa waxaa la hasteedaba وإضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته qofka inuu sheegto cid kale u sheegto qofkaa hebel wax gacantiisa ku jira alaabtaa uu haysta anigaa le ama dumadiisa inuu yidhahdo ninkaa dayn baan ku lehay intaasa waa qof sheegasho uu sheeganayo cid kale uu wax ku sheeganayo ama shay cayn ha noqoto ama shay maxaan ku dhahdaa kalaba ha noqotee waxyaabaha idaafaadka ah qofka loo aanaya marna waa dacwaa mar waa iqraar oo qofku inuu naftiisa wax ku qiro waxa waa lagu leeyahay mar waxa weeye cid kale ayuu wax lagu leeyahay uu u furayaa ku qirayaa oo ah shahaada la yidhaahdaa marka tan hadda waa dacwaddii waa wix la isu sheeganayey dadka waxay isu sheegtaan had iyo goor waa un laba oo nin la yidhaha muddaci muddaci iyo muddaca calayh waa sheegta iyo loo sheegta ka wax sheeganayaa wa huwa aladii yuطaalibu biاlxaqi waidaa sakata can ilmuطaalabati turika waa ka xaqa dalbaya oo isagu wax raadsanaya oo leh ninkaasa wax ku leehay hadduu iska aamuso aan waxba dalbinna waa la iskaga tegaya waa ka wax sheeganaya muddaci baa la yidhahdaa muddaca calayhiguna wa huwa almuطaalabu biاlxaqi waidaa taraka laa yutrak waa ka laga dalbayo xaqah oo hadduu tagana aan laga tegin waa la haystaa waxaasaa ka ku leenahay kabadayna keen waka marka wuxuu leeyahay haddii ay doodi timaaddo oo nin uun cid kale wuxu sheegto dacwo aan saxiixo ahayn dhegaysan maayo qaadigii oo dacwadaan saxiixo ahayn waxa weeyaan marka hore qofku wuxuu dacwaddu waa inay shuruuddeedii leedahay oo waxaanu qofku sheeganayaa waa in shuruud ay yeelataa waayo qof waliba wuxuu doon iskaga hadli karaa walow yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa naasun dimaءa rijaalin wa amwaalahum walaakina alyamiin cala almuddaca calayh haddii qof waliba wuxuu sheegta la iska siin lahaa waxaa dad badani sheegan lahayn dhiig dad inay sheegtaan baa suuragal ahaan lahayd iyo xoolahooda marka shuruudda laga rabaa waxa weeyaan waxaa ka mid a dacwadda inay tahay macluuma shay markaa la garanayo oo aan majhuul ahayn hadduu yidhaahdo liya calayhi shay-un hebel waxbaan ku leehay la dhegaysan maayo waa majhuula ninkaas waxbaan ku leehay xoolaan ku leeyahay intaa hadduu yidhaahdo xili ka akhrisan mayso la dhegaysan maayo warkaa waa inuu yidhaahdaa waxaan ku leeyahay lacag malyan ah baan ku leeyahay markaasaa la dhegaysan karaa waxbaan ku leeyahay cid dhegaysan mayso dacwaddu waa inay ahaataa markaa macluuma waa inay ahaataa dacwaddu midaan burinaynin hadal soo horreeyey oo intii dacwaddu socotay wax burinaya wuxuu soo sheegay waa inaanay ahaanin waa inuu sheegashada uu sheeganaya ay tahay uu ku cabbiraa markuu hadlayo bitacbiiraatin jaazima hadal go'an hadal go'an waxaasaan ku leehay hadduu yidhaahdo adunnu anna lii calayhi alfan waxba laga dhegaysan maayo waxaan u malaynayaa inaan ku leehay lacag kuna ah baan u malaynayaa laga dhegaysan maayo or iska tag baale meesha soo sheeg dacwo sacakeen waayo mar haddii mala iyo waxa meeshu ay tahay dacwo maaha wax la sheegtay oo maaragtay kiis la qaadi kara ma aha waa in meesha laysugu sheeganaya ay majlisu lqadaa meeshii lagu kala xukumaya waxa waa inay tahay meelaha hadduu ka sheekaynayo ictibaar ma leh waa in meeshii qadihii majliskiisii ay tahay waxa uu sheeganayo waa inaana caadadu iyo curfigu aanu beeninaynin oo haddii ninkan guriguu degan yahay oo milkiga gacantiisa ku jira oo ku soo dacweeyo ninkaasina muddo dheerna ay wada joogeen oo marba daaqada oo gurigu ka burburay u gashanayo oo marba uu rijiyaysanayo oo marba wax ka bedelayo intaana aanu ku dacwoonin oo ka hadlin waxba laga qori maayo markuu soo sheegta hadda muddo kadib oo dacwadaas de waxay noqonaysaa waxun dee iska sheegata ah ninkaas gurigaa u deganaa oo loo yaqiino oo saa u haystay oo ku shaqaynaya oo yaani haddii aan dee darfi kale iyo xaalado kale aanay imanin oo xaaladuhu way isbedbedeli karaan laakiin wadciga caadiga ah waxa weeye dacwadaas waxay noqonaysa dacwo aan sixayn marka wuxuu leeyahay dacwaday aan sixo lahayn oo shuruuddeedii lahayn hadduu sheegto la dhegaysan maayo wain kaanad hadday tahay dacwadii iyo wixii la sheeganayey saxiixatan mid saxiixa ah hadday tahay oo macnaheedu yahay shuruudda aynu sheegnay iyo kuwii kaleba baa laga helay qaala wuxuu odhanaya ninkii qaadiga ahaa lil'aakhari kii kale oo muddaca calayhi loo sheegta wuxuu ku odhanayaa maa taquul war maxaad leedahay maxaad leedahay mudducigii waa hadlay ninkaa hebel la yidhaahdo waxaan ku leeyahay lacag malyan ah oo iga daynsaday taarikhdu marka intaas ahayd maraggeedan aan haysto waka halkaas ka baxay markuu saa u hadlay ka baxay warkiisii wuxuu ka odhanayaa qaadigu ninkii kale oo wax loo sheeganayey maxaad leedahay si markaa dee dooddii loo soo afjaro oo ama arrintii inuu qirto oo loogu xukumo ama inuu inkiro oo la yidhaahdo markuu diido maxaad haysaa adugu marka haddaa waxaad sheeganaysay markhaat markhaati ma haysataa oo waddadii markaa loo qaadsiiyo dee xukunkii loo kala saaro ayaa wuxuu leeyahay maa taquulu maxaad leedahay ninka wax loo sheeganayow fa idaa wakhtiga aqarra uu qirto lam yaxkum xukumi maayo qaadigii calayhi almuddaca calayhi ka wax loo sheeganaya ku xukumi maayo ilaa bialabi almuddaci ilaa uu ninkii wax sheeganaya uu dalbo waayay marka arrintu saa u dhacday au yidhi arrintaa uu sheegaya waa runtii oo kharashkaa waa laygu leeyahay intaa markay dhacdo odhan maya khalaasna iska bix haddaba waxaas iman mayso oo inuu la soo degdega qaadiga lama raba waxaa la leeyahay ninkii wax sheeganaya buu hadal ku celinaya wuxuu leeyahay waxaad sheegatay ninkii waa ku oggolaaday oo wuxuu ku celinayaa oo leeyahay dalabka waxaa laga sugayaa inuu go-aanka qaato ninkan wax sheeganaya war wax sheegtow wixii aad sheegatay ninkana waa kuu ictiraafay maxaad doonaysaa saasuu odhanaya waidaa ankara waidaa wakhtiga ankara uu inkiro oo ninkii wax loo sheeganayey uu yidhaahdo waxaa malyankaa uu sheegtay mana arag kamana qaadan waxna iguma laha waxna kama jiraan arrinkii markaa waa la eegaya fain lam yakun lilmuddaci haddii aan u sugnaanin lilmuddaci ninkii wax sheeganayey bayinatun bayino iyo markhaatiyaal haddaanu haysanin faalqowlu odhaahda waxaa laga soo qaadaya qowlu lmuddaca calayhi ka wax loo sheegtaa weeye biyamiini dhaartiisa wa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara waa nas xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka waa dafiray wax allaale wuxuu igu leeyahay oo aan arkay oo aan ka qaaday oo cidi ma jirto marka arrinta waa markay caynkaa u dhacday waxay noqonaysaa in la yidhaha markhaatiyaal ma haysataa markhaatiyaasha hadduu keena dee waa ahlan wasahlan markhaatiya hadduu waayana waxaa la odhanaya war ninka wax loo sheeganayow dhaarkeen iska qaba dhaar baa lagaa rabaa saasaa la odhanaya oo xadiidkii rasuulka caynkaas ahaadoo ninkii maraggana waxaa laga rabaa ninkii mudduciga waayo ninkan mudduciga wax sheeganayaa isagaa wax ziyaadaa la yimi oo ninkani dee awal asal ahaan wax laguma lahayn lakiin waa wax maruu yimi markaasuu iga qaatay xilligaas wax iga qaatay buu leeyahay isagaa le soo caddaysa wacaaga kanna dee asalkiisu beri buu ahaaye warraar isku isku baraa'iya marka arrintaasi haddii ay dhiig tahay oo kale meelaha qaarkood masaajidka qaarkood ay kala duwan yihiin haddii baabulqasaama ay tahay oo ay dhici karto arrintani dil iyo waxaa in laysu sheeganayo oo lows wax layahay ay jiraan qof baa ninkan yidhi ninkan ninkaasu iga dilay waxbuu markaa colaad iyo meeshuu deganaa oo laga helay gurigiisa hortiisa oo meydkiisa laga helay iyo markhaatiyaashiyo qof dumara iyo wuxuunay sheegeen iyo adugu waxyaaba ilaws yidhaahdaan oo kutubta maarata mutawalaadka kaga hadlaan ayaa meeshii jirta marka caynkaatay tani way ka duwan tahay oo haddii wuxuun qariinaa oo calaamada oo ku tusinayso xooggan oo ninkaan waxaan loo aanaynayo inay wax ka jiri karaan haddii la hayo dee waa kii rasuulku xukumay arrintaas qofka wax sheegtaha ah baa laga rabaa inuu dhaarto haddii marka wax qariina meesha ay jiraan marka taas iyo waxyaabaha istifnaa'aadka laga soo reebay ay noqonaysa qaacidada caamka albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar masaa'ilka dhiigga lowdka leh ayay ka soo reebaan waayo wuxuu yidhi fain walaa yuxallifuhu ilaa bialabi almuddaci markaynu nidhi ninkii wax loo sheeganayey markhaati markii lagu waayey ha dhaarta ayaa la yidhi markhaatiyaashii hadduu waayey ninkii wax sheeganayey oo arrinkii u soo wareeyey kii loo sheeganayey markiiba dhaaro odhan maayo oo laa yuxallifu alqaadi qaadigu ka wax loo sheeganaya ma dhaariyo ilaa bialabi almuddaci ka wax sheeganaya dalabkiisa mooyaane war haddaad markhaati weyday ninkaa dhaar baad ku leedahay ma kuu dhaariyaa saas odhanay fain imtanaca min alyamiini fain imtanaca hadduu ka joogsado min alyamiini yamiinta hadduu ka joogsado oo dhaartii uu iska taago raddaha dhaartii wuu celiyaa qaadigii cala muddaci kii wax sheeganayey ayuu ku celiyaa oo yamiinu rad baa la yidhahdaa marka halka masala ku jirto ay isku khilaafsan yahin fuqaadiyo ninkan markii wax loo sheeganayey oo markhaatina lagu waayey dhaarna lagu helay hadduu ka joogsayo anugu dhaaran maayo ka joogsigiiha nukuul baa layaha nukuul hadduu nukuulay oo ka joogsaday dhaartii ka joogsigaasoo keliya ma loogu xukumaya masaladii oo ma la leeyahay de haddaan dhaaran weeye iska bixi mise waxaa loo celinayaa la odhanayaa war adugu dhaara haddaba dee inaad waxaan ku leedahay ku dhaaro qaarkood culimada tafsiir bay geliyeen waxay leeyihiin nukuulku marna wuxuu noqon karaa xukun waddo wax lagu xukumaayuu noqon karaa oo haddii qofkan muddaciga wax sheeganaya waxa kan xaggiisa aanu yaqiin aadi aanay jirin laakiin ninkan loo sheeganaya cilmi dhaba uu hayo tusaale waxay u keeneen hadduu yahay maalan waxbuu iga xaday oo kale waxbuu iga xaday ninkani maxkamadada saa la isugu keenay oo wuxuu ku sheegay ina markhaati aanu haynin dee markaa labada dhinac waxaa aad u xooggan oo xoogaala ah ka wax loo sheeganayo hadduu xadayna waa iska warhayaa haddaanu xadina waa iska warhayaa marka inuu iska taago yidhaahdo anugu dhaaran maayaa ku dhaarto inaan ka xaday dee waxaad mooddaa inaan waarid ahayn inaadan waxadinte ka dhaaro dhaaran maayo dee iska bixi tuug baa tahy markaa dambe hadalkaasi marka waxaad mooddaa inuu yahay masalada nooca furuucda noocaasoo kalea waxay leeyihiin waa waa ictibaar bay leedahay marna waxa weeyaan tafsiirka waa ibnu taymiya rag kale ibnuqayimi baa tafsiirkaa geliye marna waxay nukuulku ariiq maaha ka joogsigu ariiq wax loogu xukumo noqon maayo waa haddii ninkan muddicigiihi waxaanu ku dhaaranayo ee dhaartu ay ku imanayso ay isaga xaggiisa ay xoog badan tahay oo haddii maalan uu yidhaahdo ninkan waxbaan anaahiyey mabaliq intaa leeg baan ku leeyahay oo markhaatiyaal u waayey oo kii loo sheeganaya in yidhaahdo anigu waxba kama qaadan ee isagoo ku dhaarto dee inadu xamaahisay mukuulkii oo keliya ka joogsigiisa yaan loogu xukumina adaa lacagta sheegto yidhi waxbaan amaahiyo waxaa goobee hee dhaaro inaad lacagta ku leedahay yimiin huradi marka halkaasna waxay leeyihin meeshaasoo kalena in la dhaariyo ninka mudiciga ah oo yamiinu radkaas uu qaato waxa weeyaan waa shayga markaa munaasibka ah aimada qaarna waxay leeyihiin nuquulku waxa weeye sidiisaba mutlaqan waxba inaan kala qaadqaadayn buu wuxuu yahay mar hadduu ka joogsadayba waa lagu xukumayaa oo xanafiyada iyo xanaabilada ayaa qabaa shaaficiyadu waxay leeyihiin nuquulku maaha dariiq waddo wax loogu xukumo qofkii ee haddii la celiyey yamiintii mar hadduu ka joogsaday isagu waynu dhaartaa ninka wax sheeganaya walaa yuxkam ila biyamiini dhaartiisu maan loogu xukumaya waana sida maalikiyada iyo shaaficiyadu ay qabaan oo alyamiinu calaa aalib alxaq inkastoo sanadkiisu daciif yahay waa jiraa marka waxoogaa qowlka tafsiilka labaad moodaa inuu fiican yahay meelaha qaarkood tafsiilku waa geli karaa oo nuquulka aan la ictibaarin waddo xukunu noqon karayo laakiin sida badan waxa weeyaan inaan ka joogsigaasoo keliya loogu xukumin qofkii wixii loo sheeganayey waayo wuxuu yidhi fain xalafa istaxaqa fain xalafa hadduu dhaarto ninkii wax sheeganayay wax sheegte oo dhaartii xaggiisa lagu celiyey uu ku dhaarto istaxaqa waa mudanaya almuddacaa bii wuxuu sheeganaya buu mudanaya wain imtanaca hadduu ka joogsado kii markii hore loo sheeganaya wuxuu yidhi anugu dhaarmaya isago ay ku dhaarto wuxuu ii sheeganayo isaguna waa ka joogsaday sarafahumaa waa iska leexinaya qaadigiina kala kaxeeya marka meesha kuma haysaan weeye sarafahuma alqaadi majliska can majlisihi wain sakata hadduu amsa ee ninkii wax sheeganayey adugu dee markaa xoola haddaad doonayso oo waxaad ninka ku sheeganaysa ama waxaad wayad dhaarataa u diido oo ka joogsado khalaas waxaa markaa meesha ka soo qaad ma leh laboodii wuu iska sarfinaya wain sakata almuddacaa calayhi wain sakata hadduu aamuso almuddacaa calayhi kii wax loo sheeganayey hadduu aamuso waan wax jawaaba bixin waxna ma qiranin waxna ma inkirin falyaqul ha yidhaahdo ninkii qaadiga ahaa lahu lilmuddaci ha u yidhaahdo lahu lilmuddaca calaygi ha u yidhaahdo in ajabta haddaad ajiibto oo warka aad maaragtay hadasho kaas waa sax wailaa haddii kale radadtulyamiina yamiintii waxaan celinaya caleyhi cala almuddaci baan ku celinaya yani wuxuu leeyahy halka kan haddii uu maalan uu aamuso oo ninkii wax loo sheeganayay waxna aanu inkirin waxna aanu qiran oo shib iska yidhaahdo waxbaa loo sheegtay wuu iska aamusay wuxuu leeyahay marka waxaa laga hadlaya markaa dee isay ku wajahan tahay moogtahay inuu dhaarto mar haddii maraggii waxaa la waayey haddaad ajiibtana oo aad ama qirato ama se aad maaragtay inkirto amarku waa daahiroo dee meel loo raacu leeyahy haddii kale miyaa waxaad ogaanaysaa waxaan ku waxaa dhici karta ninkan qudhiisi aanu garanaynin hawshay u socoto oo in wix lagu xukumayo oo ninkan intu ku dhaarto dabeetana la xukumayo bayinadiisiina marka hadhowtaan la dhegaysanaynin mar haddii dhaartaas dhacday halkaas baa markaa dee inuu ka jaahiliya baa suuragala taas uu sheegaya markaasaa wuxuu leeyahay haddaad ajiibtana khayr weeye haddii kalena ogow dhaartii waxaan u celinayaa ninkii wax kuu sheeganayey fain lam yuujib haddaanu ajiibin oo aanu macnaha jawaabin ruddat ilyamiinu dhaartii waa la celiyaa cala almuddaci ninkii wax sheeganaya baa loogu celiyaa fayaxlifu wuu dhaartaa wayastaxiqu wuu mutaa wixii markaa uu sheeganaya wuu mudanaya waayo wain kaana alqaadi yaclamu wujuuba alxaqi wain kaana hadduu yahay alqaadi ninkii qaadiga ahaa yaclamu mid og wujuuba alxaqi xaqan sugnaanshihiisa oo ninkan muddaca calayga inuu ku sugan yahay hadduu og yahay fain kaana fii xuduud fa fiihi tafsiirun baa marka arrinkaa ku sugan fain kaana hadduu yahay xaqi fii xuduudi illaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala xadkiisa hadduu yahay wahuwa azinaa zinadiiba weeyaan iyo wasariqatu tuugadii iyo walmuxaarabatu muxaarabadii oo dhulgalkii oo qofku maaragtay jidgooyada u fadhiisanayay washurbu cabbitaankii khamriga la cabayey lam yaxkum ma xukumo qaadigii bihi ay bicilmi kuma xukumo wain kaana hadduu yahay waxa qaadigu og yahay fii hayri daalika waaqican mid dhacay hadduu yahay fii hayri daalika xuduudda ilaahay waxaan ahayn xakama waa xukumaa bihi ay bicilmi ayuu ku xukumaa ninka qaadiga ah halkana waa masale kale oo waxay ka hadlaan ninkan qaadigii ogaalkiisa iyo cilmigiisa waxma ku xukumayaa uu arrintan xoogaalu yahay xaalaad bay u kala saaraanoo meelaha qaarkood waxaad mooddaa inaan hadal badan ka jirin oo ninkan qaadigii dacwaddan la keenay haddii maalan meeshii dacwa la keeno ninkani shuhuud iyo nin faasiqiinoo shuhuuda dadkuna yaqaano meesha ay ka hadleen isaguna og yahay dadkuna la og yihiin xaaladdaas khilaaf male bay leeyihin aanu aqbalaynin oo cilmigiisu iska xukumaya oo ibnuqayim fii turuq alxukmiya oo kaga hadla masaalika qadaa'iya waxa ku saabsan wa hada mima laa yuclamu fiihi bayna alculamaa'i khilaafun khilaaf arrintaasi muslimiinta dhexdeeda male oo wixii taskiyada shuhuudda iyo waxaa mar haddii ogaadeen caynkaa iyin waxba kala soo qaadi maayo ka soo culey kuwa kan wax kale ma haysaa haddiise dacwaddan uu isagu ninkaani ninkan wuxuu u sheeganayuba xoogaan u yahay qaadigii waxaa laga yaabaa cid kale inaanay lo ogeyn maxkamaddiina waa la keeno kiiska isagaaba qaadaya oo xukumaya aimada qaarkood waxay leeyihiin ma bannaana inuu ogaalkiisa wax khilaafsan uu xukumo waayo ninkan qaadigiisiisa meesha wuxuu u joogaa cadli buu u joogaa xaqa inuu sugo ayuu u fadhiyaa xaqiina hadda isagaaba xoogaal u ah labada nin waxay isu sheeganayaan buu xoogaal u yahay inaan wax ka dambayna si wax u kala maqnaayn ama dee waxa waxa uun qisausay tahay buu xogteeda odhanayaa markaa cilmigiisa waxaanayn hadduu xukumo waxay noqonaysaa inuu ninkaasi dee qalad ku dhacay oo shareecadiisii la rabay aan u xukumin bay noqonaysaa bay leeyihin kaasi waa qowl waana sidaa dee shaaficiyadu aad moodda inay kala saareenoo waxay u kala saareen wixii waxna waa xuduud oo zinada oo xaq ilaahay oo zinadii iyo sariqadii iyo muxaarabadii wixii noocaas ahaadoo waxaasi shubahaadka in laga ilaaliyo baa la doonayaa qofkii ku dhacayna marka horeba dee in la asturo ayaa loo baahan yahay markaa cilmigiisa inuu la doonto waxba looga baana laakiin xaqee dadka ka dhaxeeyey ee isaguna xoogaalka u yahay waa inuu xukumaa bay leeyihin ogaalkiisa a'immada kalena waxay leeyihin maya dadka waxbay isu sheeganayaan mar haddii wax laysu sheeganayo oo goobtii nin wax sheegay nin loo sheegtay uu jiro si qaduhu cadligiisii daahirkaa u muuqdo waana dhowta laysugu eedoobin oo ammaanadii iyo loo ilaaliyo qudheedu cadligan daahirka ah waxa weeyaan ku xukumi maayo cilmigiisa khaaska ee waxaa la doonayaa inuu arrinta yidhaahdo soo caddayso ninka mudiciga ohow caddaysa warkaaga wax sheeganayow waxay deliishanayaan rasuulku nimankii laysiyiinta ah ee laga dhaabo madaxa qof nabarka lagaga dhuftay oo rasuulku waxoogaa dhex galay waxaanu isla garannay dadka ma u sheegaa markaasayaan haa ina haaulaa'i alaysiyiin atownii yuriiduuna alqawad facaradtu calayhim kada wakada faraduu aradiitum qaaluu laa nimankaa reer laysiyiintaahi waxay dooneen in loo qisaaso nabarkii qofkii looga geystay oo looga jaro anna waxaana u soo bandhigay inay waxoogaa qaataan oo magt xaqii ay qaataan wayna ku raali noqdeen warsawcaynkaa maaha maya bay yidhahdeen way isbeddeleen muhaajiriintu waxay dooneen in gacanqaad sameeyaanoo dabeetana rasuulku wuxuu yeedhay waala daba intaama idiin korinaa saa iyo saa afaradiitum qaalu nacam haa bay yidhahdeen markaa rasuulku cilmigiisii ma xukumina ma odhanin war waataynu heshiinay ee sheekada ka baxa dhammaatay ile isagaa qaadigii dalka ummadda dhan xukumayay rasuulku ah sawtaynu su raalli ku noqotay taan ummadda u sheeg waxba laydinka akhrisan maayo ma odhanin low rajamtu axadan bikayri bayinatin la rajamtu haada waa kii haweenayda ku yidhi haddaan cid markhaati la-aan ku rajminaya taas baan rajmin lahaa waxay deliishadeen xadiidkii innamaa ana basharun wa inakum takhtasimuuna ilaya walacalla bacdukum an yakuuna alxana bixujati min bacd anuu bashar baanahay waad ii soo doodaan oo dood baa iigu timaadaan qaar baa qaarkiina kale ka aftahamaysan haddii aan qof u jaro waagkii xaqiisa ama ha qaataba iska daayo wataa macnaheedu waxa weeye daahirkaa xukunka muuqda iyo wuxuu qof waliba meesha kaga hadlay baa la ictibaarinaya runtii arrintaasi marka waa arrin wajiha oo darfigan hadda yaallo oo kale iyo in la ilaaliyo maxaan ku dhahdaa qawaacidda caamka ah ee qaadigu ogaalkiisa aanu ku xukumin baad mooddaa inay munaasib noqon karto xilliyada hadda jooga wuxuu yidhi waidaa lam yacrif haddaanu garanayn qaadigii lisaana alkhasmi ka doodaya luqadiisa oo af kalayba ku hadlayaan haddaanu garanayn markaa luqadoodii qaadigii rajaca wuu u laabanayaa fiihi yani luqadaas oo lisaankaa ilaa cadlin buu u laabanayaa cadligaasoo yacrifu yani aqoon u leh luqadaas bishardi an yakuuna waxaa shardi an yakuuna inuu cadligu yahay cadadan inuu yahay yahbutu bi uu ku sugnaanayo dalika alxaqu xaqaas ku sugnaanayo laba mutarjim baa loo raadinaya markaa meesha ka mutarjama oo waxaa ku dacwoonayay si markaa qof keligii hadduu qaldamo dee luqadii waxaas ama tarjamadiisa qaldo aan meeshii dee halkaasa wax ka ratimayaani waa in markaa laba mutarjim ah oo warkii afceliyaale ah waa inay jiraan oo iyagu hadla oo qaadigii markaa warkiisa maaragtay u qaada waaya xagga sharax wuxuu leeyahay haddii aanay laba nin mooye wax kale ku sugmayn arrintaas sida nikaaxoo kale iyo baa la shardinayaa maaragtay labada qof iyo haakada waidaa xakama waidaa waktiga xakama uu xukumo ninkii qaadiga ahaa bishayin shay uu xukumo fawajada uu helo annasa naskii uu helo aw alijmaaca ijmaacii uu helo aw alqiyaasa qiyaaskii uu helo qiyaaskii aljaliyi jeliga ah ee aada u muuqanayey bikhilaafihi mutalabisan xaalu yahay naskaasi mid ku dheehan bikhilaafihi khilaafi maa xakama waxaa xukumay khilaafkiisa mid ku dheehan uu yahay naqadahu waa buriyaan mee sharcigun baa la ilaalinaya dee qofkii waa iska ilduufi karaa ninkii qaadiga ahaa oo xukunkii xukun aan saxnayn buu xukumi karaa markaa markuu wixii xukumay buu wuxuu ogaaday nasbaba inuu khilaafsan yahay ama kitaab ama sunnaa muxuu yeelayaa waa burinayaa qaadigu xukunkii naqdi buu ku samaynayaadoo xukunkaas sax maaha dacwadaas mujahid in la furay noqonaysa waayo ama ijmaac buu khilaafay ama qiyaas jeli ah qiyaas muuqda oo waa wixii la gooyey nafyulfaariq wax samayn karo ta'hiir bayna alasli waalfarci saamayn ku leh ayaa la yidhahdaa maalan walaa taqu lahumaa uffin marka ilaahay yidhi dee waxaa weeye garaacuna waa ka sii daran yahay oo wax faariqoo markaa garaaca iyo ufintaa udhaxaynaya ma jira bal waxa weeye maskuutu canhu ayaaba ka sii xoog badan yaani maaragtay xagga taxriimka waayahay marka wuxuu leeyahay wuu burinaya walaa tasix ansixi mayso dacwa dacwa ansixi mayso sheegasha qofu wax sheegto ilaa min muطlaqi tasaruf mid tasarufkiisu sii daysan yahay mooyaane mid kale ka ansixi mayso oo kaa macnaheedu waxa wey waa ninkii baaliq ahaa ee caaqilka ahaa ee caynkaas ilmihii yaraa iyo majnuunkii iyo safiigii iyo kuwaa dacwaddooda ansixi mayso oo markaa dee waa in haddii ay ay jiraan dad caynkaasoo dad wax ku leh waa inay cid kale markaa dee naadirkii iyo weligii iyo wax badan baa wax kala imanaysa meesha laakiin ilmo yari oo amaan tasaruf lahayni dacwadiisu markaa dhegaysi ma laha walaa tasixu dacwa almajhuuli walaa tasixu ansixi mayso dacwa almajhuuli shaygii majhuulkaa sheegashadiisiina ansixi mayso ama dayn ha ahaado ama cayn ha ahaadee oo wax dee aan majhuuloo aan markaa dee goonayn la dhegaysan maayo ilaa fii masaa'ila masaa'il mooyaane minhaa waxaa ka mid a masaa'ilka alwasiyatu wasiyada iyo dardaarankii baa ka mid ah oo haddii u yidhaha ninkaas wuxuu ii dardaarmay bithawbin maruu ii dardaarmay dee thawb waa majhuul maradaas maxay tahay waxa weeye way iska bannaantay bay leeyihin fain iddaca hadduu sheegta daynan dayn hadduu sheegto dakara wuxuu sheegay aljinsa jinsiga uu yahay daynku ayuu sheegtaa waalqadra qadraka ayuu sheegtaa wasifata sifada ayuu sheegtaa oo waxaan uu sheeganaya daynka ninkaa waxaan ku leeyahay boqol baan ku leeyahay waa jinsi waa qadar jinsigu waa boqol doolar ama maxaan ku lehay xagga sarax wuxuu leeyahay mia qidcati dahab waa qadarku waa boqol jinsiguna waa dahab sifadiisuna waa waa sixaax oo dahabkii mid jajaban oo maaragtay googo-aan iyo iyo mid maaragtay sixaaxa oo loo diyaariyey markaa in wax lagu iibsado ayay ahaayeen saas usii faahfaahinaya aw amase caynan iddaca caynan buu sheegtay yumkinu suuragala tacyiinuhaa in la cayimo ay suuragal tahay waa wixii manquulka aadoo kale oo beled bayba kale ku maqan tahay oo wax kaa maqan oo kale u sifaynayay noqonaysa waxaa weeyaan wa ilaa haddii kale oo aanay suuragalahay in la cayino dee tacyiinku waa wixii markaa muuqday aan manquulka ahayn oo leeyahay maalan daartan waa taas oo cayntaas oo saas oo maarata xaggaa waxaasaa ka xiga oo ama waa jagadaas berigay ku taalla midig waxaa ka xiga caynkaas berig waxaa ka xiga caynkaas wa ilaa haddii kale dakar wuxuu sheegaa sifaatiha sifadeeduu sheegaa oo markaa nooca uu waxaa markaa manquulka ah oo kale markaa sifadiisa iyo ayuu ka warramaa neefkii xoolahaad oo kale awr buu ahaa caynkaas waa caynkaas waa caynkaas fain ankara hadduu sheega almuddacaa calayhi kii wax loo sheeganaya hadduu inkirana maddacaahu wixii uu sheegtay mudicigu saxa aljawaabu jawaabku waa ansaxaysaa oo macnaha dee waa mutaabaq oo dacwadii iyo waa inays mutaabaqeeyaan wuxuu sifeeyey ee sheegtay caynka caynka xasan ku leeyahay aniga wuxuu waxa uu sheegtay caynka caynka laguma laha wakada waxaa kula mid oo jawaabtii ansaxaysaa oo dacwaddii la dhegaysanaya in qaala hadduu yidhaahdo laa yastaxiqu calaya laa yastaxiqu mudan maayo calaya korkayga shay-an shayna mudan maayo wuxuu aniga korkayga ku leeyahay ninkaasi waxa uu sheegay wax kale toona waxba aniga kumala korkayga kuma laha iyadoo qudheed waa dacwo la dhegaysanayo oo jawaab saxiixa way jawaabta bixiyey marka horaa looga soconaya fain kaana haddii almuddacaa bihi waxa uu sheegtay hadduu yahay caynan cayn hadduu yahay cayntaasoo fii yadi axadihimaa midkood gacantii ku jirta faalqowlu qowluhu qowlka ictibaarkale waa hadalkiisa ka uu gacantiisa ku jiro biyamiinihi dhaartisaa loo rumaynaya waxbay isu sheegeen waa muddaaciyaanoo wax malagana ma haystaan nin waliba sheega isagaa sheeganaya waa laysku haystaa xaaladay yeelanaysa xaaladaas waxa weeyaan shaygan laysku haysto ee le anaale anaale uu leeyahay nin waliba midkoodna gacantii kuma jira cid kalaaba haysa markay caynkaa tahay yataxaalafaani wayatanaasafaani labadaba waa la dhaarinaya waana loo qaybinaya amase waxa weeyaan labadooduba way hayaano gacantoodoo shaygii ku jiraa oo dee waba xoolo oo xoolahaana way isku jiraanba mas-uulna kooday yihiin waa wada haystaan markay caynkaatani yataxaalafaani wayatanaasafaani waa la dhaarinaya waana loo qaybinaya hadduu inta la iibsho qiimihi la kala baxyo ama wax qaybsamaya hadduu yahay inuu yahay biyadii axadihimaa midkiibuu gacantii ku jiraa meesha intuba marag markhaati ma jira hadduu markhaati jiro hadal male mid baa gacanta ku haya waxaa la samaynayaa kaas baa dhaaranaya isagaana leh oo xaggaasaa la xoog yeelaya mar hadduu gacantiisa ku jiro marka tibuu kuu faahfaahinaya wuxuu leeyahay fain kaana almuddacaa bihi waxaan la sheeganayaa cayn cayn hadduu yahay cayntaasoo fii yaddi axadihimaa midkood gacantii ku jirta faalqowlu qowluhu qowlku waa wax laga soo qaadaya qowlkiisa weeye biyamiini dhaartiisa ee looga sabo logu rumaynaya oo u dhaaranayo fain kaana hadduu yahay shaygii uu sheeganayey lasu sheeganayey fii yaddihimaa labadooda gacmood hadday ku jirtay wada haystaan xalafaa way dhaaranaya labadooduba wa jucila waa la yeelaya wixii laysu sheeganayana baynahumaa dhexdooda nisfayn baa laga dhigayaa oo waa loo qaybinaya waman lahu xaqun waman axadkii lahu uu sugnaaday xaqun xaquu u sugnaaday xaqaasoo calaa munkirin mid inkiray yacni korkiisa ugu sugnaaday falahu wuxuu leeyahy ninkii saaxibulxaqa ahaa an yaahudahu inuu ka qaato min maalihi maalkiisa kaa inkiray maalkiisa inuu ka qaato bihayri idnihi ayuu leeyahay oo masaladan hore aynu usoo marray baan filaya masalatu dafr waa masaladan odhanayeen oo khilaafkeeda waa soo taabannay nin baa nin wax ku leh ninkiina wuu inkiray waxaanu dee inuu ku leeyahna waa shay yaqiinahoo maaha maaragtay wax hadda waa dadkaas dhacaya dee intaa xoolaha la kaa dhacaya ninkii hebel baa xooli kaa dhaco haysta markaasuu wuxuu helay maalkiisii kii xoolihiisu kaga maqnaayeen ee dafire war waxba kama qaadan xukuma iga tag ayuu xoolihiisii helay marka inuu ka qaato bikayri idnihi waa u bannaan tahay weli waana masala khilaafa qaarkood waxay leeyihiin walaa takhun man khaanaka iyo baa rasuulku yidhi marka inaad ka qaata maaha cadlina saad ku gaadhaa sax maaha marka waxa weeyaan waa inaad dee la sugtaa uun si uun adugu aad wax u heli karto oo sharci oo maxkamada oo caynkaasoo kale wada hadal ah laakiin dee haddaad taa waan goosanaya saad u goosato waxaa laga yaaba inaad tacaddi samayso waxaa laga yaabaa inaad maxaan ku dhahdaa waxaagii aan sidii la rabaya waxaan inaad qaadato oo dulmi meesha ka yimaado masalada khilaafka hore nu soo taaban fa in kaana hadduu yahay qofka waxa lagu leeyahay muqiran mid qiran hadduu yahay waxbuu ku leeyahy waa qiran de wax ma hayo lakin waad igu leedahay falaa ay falaa ya'khudu min maalihi bihayri idni maalkii qaadi maayo idan la-aan ku qaadi maayo waa nin madiina oo ninka hadduu madiin yahayna dee waa laga sugayaa oo hadduu mucsir yahayna waa intuu ka hodan noqonayo hadduu mubaatil yahayna maxkamad iyo kiis inta lala eeganayo weeyaan wabilahi towfiiq aadati shahaadada iyo markhaatiga baabkeedi weeyaan taxamuluhaa wa adaa'uhaa fardu kifaayatin taxamuluhaa soo xambaarashadeeda oo marka markhaatiga loo baahanayo lasoo xambaarto iyo wa adaa'uhaa gudashadeeda oo marka in la furo maraggii la doonaya la guto fardu kifaayatin ku filnaansho faradkeed weeye shahaadadu dee waxyaabaha marka wax la xukumayo wax lagu xukumo ayay ka mid tahay markhaatigu marka taxamul iyo adaa wax lihaa baa jira oo taxamulku waxaa weeye marka uu qofku maqlayo ee dad wax kala qoranaya ama loo baahan yahay qofku inuu qaado maraguu qaado taxamul baa leeya oo marka hore soo xambaaranayo adaaguna waa marka dambe ee loo baahanaya maraggii in la furo markaa soo qaadashada iyo hadhow furiddeeduba waa fardu kifaayatin buu yidhi waxaa loo kala saaraya laba haddii dadka meesha joogaa ay yihiin uun intii loo baahnaa oo qura laba markhaati baa looga baahan yahay ama hal markhaati baa looga baahan yahay dhibkeen meesha ma joogto markay caynkaa tahay waxay noqonaysaa taxamulkii adaag waa waajib weliba waajib caynuu noqonaya mar haddii cid kale oo qofkan waxaan uu qorayo oo markhaatiga looga baahan yahay cid kale aanu haysan waa waajib markaa in dhegaysto marna waajib kifaaye ayuu noqonayaadoo waa marka meesha dad badan ay joogaan cid badanoo xilka qaadi karta ay joogto markaasaa fardu kifaaye ah oo haddii cid hawsha ku fiina ay qunto dad kale waxba xilma saara arrintaasna waxa weeyaan daliilkeedu walaa yaaba ashuhadaau idaa maa ducuu baa ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala wa aqiimu ashahaadata lilah baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala oo aad baa shahaadadu iyo markhaatigu loo adkeeyey sharciga oo inuu ama markhaati beena qofku furo shahaadatu zuur waxaa weeyaan waa kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir ma idinka warramaa kabaa'irta kuweeda waaweyn markuu soo taxayna wuxuu sheegay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alaa wa shahaadatu zuur marka waxa weeyaan markhaati beenaadku waa shay maxaan ku aada fool xun marka in si cadliya loo qaado maraggii oo la dhegaysto oo la xambaaro waajib bay noqonaysaa hadhowta marka la gudanayo oo raba markhaatigii loo baahdo in xilligiisii la furo in la qariyaana waa xaaraan oo ilaahay baa subxaanahu wa tacala yidhi walaa taktumu ashahaada waman yaktumhaa fa innahu aaimun qalbu markhaatiga ha qarinina qofka maragga qariya waxa weeyaan qof dembaabay aaimun qalbu buu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala marka arrintaas waxay noqonaysaa waajib inuu qofku maxaanku dhahay maraggii uu qaado hadhowtana aanu qarin ee uu furo oo si ilaahay ku ogaa subxaana wa tacala uu sheego fain lam yakun illaa huwa fain lam yakun haddaanu ahayn cid xambaarata ama gudata maraggii ilaa huwa isaga mooyaane tacayana waa ku caynoobaya waajib buu ku noqonaya calayhi korkiisa oo farducayn buu noqonaya waasaa tafsiilka oo mar haddii aanu cid kaloo isaga ayn baanu joogin oo maraggii fura waxaa waajib ku noqonaya cayni ah inuu markhaatigii soo xambaaro hadhow markuu gudanayana uu guto baa waajib ku noqonaysa walaa yajuusu an yaakhuda ujratan walaa yajuusu ma bannaana an yaakhuda inuu qaato ujratan mushqaayad inuu qaato xiinaydin wakhtigaas oo xaaladda noocaasa ay ku caynowday waajibka cayniga laga rabo